halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa barnaamijkeennii waxbarashada ahaa ee la magac baxay baibalka dhammaantii waxaannu ku guda jirnay kitaabkii nebi ayuub oo ah kitaab loo qoray in dadku ay toobad keenaan oo welibana waxaa kaloo ku qoran tacliin aad u badan oo ku saabsan asbaabta kuwa xaqa ah ay u dhibtoodaan markii ay dunidan joogaan markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay aayadda laba iyo tobanaad ee cutubka laba iyo labaatanaad waxaanan ku jirnay dooddii elifas wareeggiisii saddexaad oo haddii aan idinku celinno cutubka laba iyo labaatanaad aayadda laba iyo tobanaad ayaa waxaa qoran elifas oo lahaa warsow ilaah kuma jiro samada sare oo bal eega xiddigaha dheeraantooda iyo siday u sarreeyaan wuxuu elifas leeyahay ayuub waxyaabahan baad samaynaysay sida inaannu ilaah ku arkaynin laakiin ilaah baa ku arkayey oo wuxuu ku leeyahay in kastoo ay kula ahayd inaad la baxsanayso dembiyadaada waxaa maanta soo baxay inaadan la baxsan doodda nebi ayuub saaxiibadiis ay ku doodayaan ayaa waxay tahay inuu jiro dembi qarsoodi ah oo nebi ayuub uu sameeyey kaasoo aan cid kale ogeen ilaah maahane oo waxay la ahayd in ilaah uu ka jaasaynayo wixii uu sameeyey waxaanay la tahay markaan uu soo dhacay oo uu lumiyey carruurtiisii hantidiisii iyo weliba saaxiibadiisii iyo naagtiisii ayaa dadkii ay isku deegaanka ahaayeen oo dhan waxay la noqotay in nebi ayuub uu dembi qarsoon galay waxaana elifas uu isleeyahay ayuub ma garan in ilaah uu qorayo waxa uu samaynayey haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno dooddii ninkan elifas ah ayaannu la soo baxaynaa baalka lix boqol sagaal iyo lixdan ee axdigii hore cutubka laba iyo labaatanaad aayadaha saddex iyo toban ilaa afar iyo toban waxaana qoran sida tan oo adna waxaad leedahay war ilaah muxuu yaqaan oo gudcurka qarada leh miyuu wax ku dhex xukumi karaa waxaa isaga ku wareegsan duruuro qara waaweyn si uusan wax u arag oo isagu wuxuu ku socdaa wareegga samada wuxuu elifas leeyahay war ayuubow ilaah garan maysid laakiin isagu wuu ku garanayaa haddaan horay idinku sii wadno ayaa elifas uu leeyahay sida ku qoran cutubka laba iyo labaatanaad aayadaha shan iyo toban ilaa toddoba iyo toban sida tan war ma waxaad doonaysaa inaad sii haysatid jidkii hore ee sharroowyadu ay ku socon jireen iyaga waxaa la dhufsaday wakhtigoodii ka hor oo aasaaskoodiina daad baa baabi'iyey waxay ilaah ku yidhaahdeen war naga tag bal maxaa ilaaha qaadirka ahu nagu samayn karaa haddaba waxaa had iyo goorba soo noqnoqonaya dooddoodii hore oo aynu maqalnay ilaa iyo bilowgii wuxuu had iyo goorba talooyinkiisa iyo garashadiisaba ku sallaynayaa khibrado uu helay wuxuuna leeyahay waxaan arkay kuwa sharka leh iminka elifas wuxuu halkan soo gelinayaa hadallo macaan laakiin ayuub aannu u baahnayn oo wuxuu ku leeyahay aniga waan garanayaa in kan isoo furan lahaa uu weli nool yahay sida ku qoran cutubka sagaal iyo tobanaad aayadda shan iyo labaatanaad oo aynu horay idinku soo akhrinnay haatanna waxaannu eegaynaa kitaabkii nebi ayuub cutubka laba iyo labaatanaad aayadda kow iyo labaatanaad ee baalka lix boqol iyo toddobaatan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan haddaba isaga la heshiye oo iska nabdoonow waayo sidaasaa wanaag kuugu iman doona haddaba marka la eego waanadiisan waa mid wanaagsan oo la qaadan karo laakiin welibana ayuub ma qusayso wuxuu markaasi elifaas leeyahay isaga la heshii oo iska nabdoonow haddaba xilliga uu warkan wanaagsan baafinayo ma ahan xilli nebi ayuub uu garan karo macaaniga weyn ee injiilka elifaas dhibaato ayaa haysata nebi ayuub wuxuuna u baahan yahay in dhibaatadiisa xal loo helo hadal la mid ah kii elifaas ayaa wuxuu ku qoran yahay injiilka sida matayos uu u qoray cutubka kow iyo tobanaad aayadda siddeed iyo labaatanaad markaasoo ciise masiix uu lahaa ii kaalaya kulligiin kuwiinna howshaysan oo culaabaysanow oo anigu waan idin nasin doonaa elifaasna wuxuu leeyahay tan keliya ee nabad lagu heli karo waa inaannu ilaah la heshiinno bawlos ayaa isaguna wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii reer rooma cutubka shanaad aayadda koowaad ee baalka laba boqol saddex iyo toddobaatan ee axdiga cusub sida tan sidaas daraaddeed innagoo xaq laynagaga dhigay rumaysad nabad baynu xagga ilaah ku haysannaa rabbigeenna ciise masiix oo marka uu leeyahay sidaasaa wanaag kugu iman doonaa ayaa weedhaasuna hubaal tahay waayo waxaa loola jeedaa haddii aynu ilaah la heshiinno in kuwa faa'iidada helaya ay innaga un yihiin oo silaca iyo dhibaatida ina qabsatana waxaa loo qaadan karaa anshixin haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabkii nebi ayuub cutubka laba-iyo labaatanaad aayadaha laba-iyo labaatan ilaa saddex iyo labaatan waxaa qoran sida tan haddaba waan ku baryayaaye sharciga afkiisa ka aqbal oo ereyadiisana qalbigaaga geli waa lagu dhisi doonaa haddaad ilaaha qaadirka ah u noqotid oo aad xaqdarrada teendhooyinkaaga ka fogaysid raggan ayuub saaxiibadiis ah hal mid bay ku soo noqnoqonayaan waxaana weeye inay jirto dembi qarsoon oo nolosha nebi ayuub ku jira waxay ku leeyihiin dembigii aad samaysay ee laguugu maagay marka hore wax ka qabo dabadeedna ilaah u soo leexo ama toobadkeen waxay haddaba ula macaamiloonayaan sida inaannu ilaah shaqo ku lahayn haddaan horay idinku sii wadno kitaabkii nebi ayuub aayadaha afar iyo labaatan ilaa lix iyo labaatan ee cutubka laba-iyo labaatanaad waxaa qoran sida tan qasnadaada waxaad ku xoortaa ciidda oo dahabka oo firna waxaad ku dhex tuurtaa dhagaxyada durdurka oo ilaaha qaadirka ahuna wuxuu ku noqon doonaa qasnad iyo lacag qiimi badan oo markaasaad ilaaha qaadirka ah ku farxi doontaa oo wejigaagana ilaah baad kor ugu qaadi doontaa elifaas waxay la tahay sida in ilaah cadow uu ku yahay nebi ayuub laakiin ilaah ayuub cadowgiisa ma ahan weli waxaad mooddaa in fikraddaasi qaldan ay dadka ku dhex jirto waana wax dadka ka hor joogsado injiilka dadku waa dembiilayaal taana waa in la caddeeyaa laakiin ilaah kama hor imaadsana dunidan ilaah wuxuu dunida kula heshiiyey wiilkiisii aniga iyo adiguba uma baahnin inaan samayno wax aan ilaah ula heshiinno laakiin masiixa ayaa inoo sameeyey ilaah baa inala heshiiyey oo wuxuu gacmihiisii u soo fidiyey inuu ina qaabilo wuxuuna kaloo inagu leeyahay waxaan ahay jidka haddii aynu ugu nimaadno jidka oo ah ciise masiix waxaannu helaynaa qaabilaad wacan iyo weliba barakooyinka ruuxa marka waxaannu arkaynaa in elifaas aannu ilaah wixii run ahaa ka sheegaynin oo wuxuu isleeyahay ilaah baa ka hor imaadsan ayuub sidaad arkaysaan welibana wax qalbi qaboojin iyo caawimaad ah uma hayo nebi ayuub waxaana halkan ku soo dhammaanaya dhegaystayaal cutubkii laba-iyo labaatanaad waxaannu haatan bilaabaynaa cutubka saddex iyo labaatanaad iyo kan afar iyo labaatanaad oo isku hal cashar ah waana jawaab celin ayuub uu siinayo ninka la yidhaahdo elifaas waana jawaabtii toddobaad ee ilaa iyo hadda nebi ayuub uu siinayo saaxiibbadiis wuxuuna muujinayaa ifafaale xoog leh oo uu ka leeyahay dhanka ilaah wuxuuna aad u doonayaa in xaalkiisu ilaah hortii ka muuqdo wuxuuna dareensan yahay in ilaah uu tijaabinayo oo ilaah uu ka samata bixinayo jidkan dhibka badan waxaannu haatan bilaabaynaa cutubka saddex iyo labaatanaad ee kitaabkii nebi ayuub aayadaha kow ilaa labo waxaana qoran sida tan markaasaa nebi ayuub uu u jawaabay oo wuxuu ku yidhi xitaa maantadan guryankayga cabashadayda ahu wuu qaraar yahay oo gacanta isaaranuna waa ka sii daran tahay cabashadayda waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado meeshaan isaga ka heli karo si aan kursigiisa ugu imaado ayuub wuxuu leeyahay haddaan idin qafiifiyo war waad arkaysaan xaalka aan ku suganahay oo waxaad maqasheen cabsidayda weliba xaaladdaydu waa ka sii xun tahay inta aad arkaysaan waana ka sii liidataa inta aan kari karo inaan idin sheego haddaan horay idinku sii wadno xigashada cutubka saddex iyo labaatanaad aayadda saddexaad ee kitaabkii nebi ayuub waxaa qoran sida tan waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado meeshaan isaga ka heli karo si aan kursigiisa ugu imaado wuxuu haatan dhowrayaa nebi ayuub inuu ilaah hortiisa yimaado waa wanaagsanaan lahayd haddii nebi ayuub saaxiibadiis wax ay ka garanayaan sida loo hor yimaado kursiga naxariista ee eebbe ma ahan in had iyo goorba ay xukun hor keenaan waayo haatan ayuu nebi ayuub xukuman yahay waana la canaananayaa taasina su'aal kama taagna waxaa keliya oo loo baahnaa in ilaah uu u arko sida uu yahay eliifaasna taasi kuma guulaysan haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka aayadda afaraad waxaa qoran sida tan dacwadayda ayaan hortiisa ku diyaarin lahaa oo afkaygana hadalla dood ah baan ka buuxin lahaa nebi ayuub wuxuu leeyahay waxaan doonayaa inaan ilaah hor imaado waayo buu yidhi waan isdifaaci lahaa saaxiib ma jiro nin ilaah hortii isku difaaci kara haddii ilaah aynu hor nimaadnana innaga oo dhan eed baa laynagu helayaa qof waliba oo inaga mid ah waa eedaysane waxaan markaasi ogaan doonaa markii nebi ayuub ilaah uu hor yimaado inaannu isdifaacaynin wuxuuna beddelayaa sida uu haatan u hadlayo haddaan horay idinku sii wadno kitaabkii nebi ayuub cutubka saddex iyo labaatanaad aayadda shanaad waxaa qoran sida tan waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado erayada uu iigu jawaabayo oo aan garto bal waxa uu igu odhanayo ayuub wuxuu la yaaban yahay waxa ilaah uu ku odhan doono isaga wuxuu kaloo la yaaban yahay waxa uu ku sifayn doono isaga ayuub ah waxaan haddaba idiin xaqiijinayaa nin waliba ee ilaah dhowra inuu mar un la kulmi doono ilaah baa isaga la kulmay haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii ayuub cutubka saddex iyo labaatanaad aayadaha lix ilaa sagaal waxaa qoran sida tan ma wuxuu igula diriri lahaa xooggiisa badan maya laakiinse wuu imaqli lahaa kii qumanu halkaasuu isaga kula xaajoon kari lahaa oo anna saasaan xaakinkayga uga samata bixi lahaa weligayba bal eega horey baan u socdaa laakiinse ma aan heli karo oo waxaan tagaa xagga bidix markuu shaqaynayo laakiinse uma aan jeedi karo oo wuxuu ku dhuuntaa xagga midig laakiinse kama arki karo ilaah laguma helo orod iyo kala carar waa mid inoo dhow oo wax waliba inooga dhow in kastoo nebi ayuub uu leeyahay orod baan ku raadiyey laakiin ma hayo nebi ayuub wuxuu isku taxallujinayaa inuu ilaah helo haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii ayuub cutubka saddex iyo labaatanaad aayadda tobanaad waxaa qoran sida tan laakiinse wuu yaqaan jidkan maro oo markuu i tijaabiyo waxaan u soo bixi doonaa sida dahab oo kale waxaa haatan u soo baxay ifafaale cusub oo wuxuu garanayaa in ilaah uu tijaabinayo oo tijaabadiisuna ay ujeeddo leedahay wuxuu leeyahay garan maayo danta ka dambaysa oo ma fahamsani laakiin ilaah baa noloshayda tijaaba ku haya saaxib waa suuragal inaad adiga qudhaaduba khibrad u yeelato in dhibaatidu ay xoogayso rumaysadkaaga miyaanad weliba dareemin ilaah xooggiisa iyo raxmadiisa inkastoo weliba aad dhibaatootay waxaad garanaysaa in ilaah aannu ballanqaadin in dadku ayaan dhibaato arkaynin laakiin wuxuu inoo ballanqaaday inaan dhibaatida ka baxayno taasina waa wax inoo wanaagsan haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno kitaabkii nebi ayuub cutubka saddex iyo labaatanaad aayadaha kow iyo toban ilaa laba iyo toban ee baalka lix boqol kow iyo toddobaatan ee ahdigii hore waxaa qoran sida tan cagtaydu waxay ku adkaatay tallaabooyinkiisa jidkiisii waan xajiyey oo dhanna ugama aan leexan dib ugama noqon amarkii bushumihiisa oo erayadii afkiisana waxaan u hayay wax ka qiimo badan cuntada aanan ka maarmin ayuub wuxuu aad u jecel yahay hadallada ilaah oo wuxuu sida abbaarta ah ugu dhaqmi jiray sida ay ahaayeen weliba inkastoo ay sidaasi tahay ayaa nebi ayuub una garan ama si hagaagsan u fasiranin hadallada ilaah waxaad kaloo garanaysaa casharrada qaar inoogu qoran hadallada ilaah ma ahan kuwo lagu baran karo oo keliya daraasaad waxaa loo baahan yahay weliba inaad khibrad u yeelato markaana daraasaad badan oo ku qoran hadalladii ilaah ayaynan si kale u fahmi karin ilaa tijaabo adag layna marsiiyo maahane jawaabta haddaba nebi ayuub uu bixinayo waxay soconaysaa ilaa iyo cutubka afar iyo labaatanaad oo weli cabashadiibaa sii socota elifaas ayaa wuxuu ku yidhi dembiyadaada u qiro ilaah markaasaa haatan ayuub bilaabayaa inuu raadiyo ilaah ayuub wuxuu garanayaa in ilaah uu yahay bixiyihiisa oo sidaas buu ugu yeedrayaa waxaase cad inaannu garanaynin waxa ku dhacaya isaga haatan wuxuuna u baahan yahay qalbiqabwoojin ilays iyo caawimaad xagga sare uga yimaada waayo saaxiibbadiis ka heli maayo taasi elifaas ayaa doonaya inuu taabto qaar ka mid ah waxyaabihii ay la ahayd in ayuub uu sameeyey waxaana taasu ay keentay in nebi ayuub uu isdifaaco oo wuxuu bilaabay inuu isweydiiyo waxa ilaah isaga uu ka doonayo oo uu u dhibayo marka ficillada dembiilayaasha dhabta ahna aannu waxba ka samaynaynin cutubka afar iyo labaatanaad oo aynu haatan idiin bilaabaynana su'aalahaasi buu isweydinayaa haddaan xigashada cutubkan afar iyo labaatanaad idiin bilowno ayaa nebi ayuub wuxuu leeyahay sida ku qoran baalka lix boqol kow iyo toddobaatan ee axdigii hore cutubka afar iyo labaatanaad aayadaha kow ilaa labo sida tan ilaaha qaadirka ahu muxuu wakhtiyo u kaydin waayaa kuwa isaga yaqaanse maxay maalmihiisa u arki waayaan waxaa jira kuwa soohdinta dalka durkiya oo waxay xoog ku dhacayaan aryo kolkaasay daajiyaan ayuub wuxuu haatan isdaba dhigayaa dembiyada dadka kale ay galaan waxaana ka mid ah daacaddarrada waxaanay durjiyaan soohdimaha dhulkooda haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabkii ayuub cutubka afar iyo labaatanaad aayadaha saddex ilaa afar waxaa qoran sida tan oo waxay iska kaxaystaan dameerka agoonta oo waxay rahaamad u qaataan naag carmal ah dibigeed saboolka baahan ayay jidka ka leexiyaan oo masaakiinta dhulkana dhammaantood way wada dhuuntaan waxaa markaasi cad inayan dadka qaarkii si daacad ah u macaamiloonin oo waxay ka faa'iidaystaan dadka kale sida masaakiinta aadka u liidata iyo agoonta haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno ayuub wuxuu leeyahay oo kale sida ku qoran aayadda lixaad ee cutubka afar iyo labaatanaad sida tan cuntadooda waxay ka goostaan barrinka oo waxay xaabxaabaan canabka kuwa sharrowyada ah wuxuu kaloo leeyahay nebi ayuub beeraha kuwa sharka leh waabay ka soo waxsaar badan yihiin kuwa xaqa ah beerahooda mararka qaar kuwaasi waa kuwo gacan ku dhiiglayaal ah oo xoolo badan soo xaday welibana waxay galeen macaasi haddana way barwaaqaysan yihiin inkastoo ay dhimanayaan sida dadka kale haddaan horay idinku sii wadno oo aannu gadaal u daadegno oo markanna waxaannu eegaynaa aayadda sagaal iyo tobanaad ee cutubka afar iyo labaatanaad baalka lix boqol laba iyo toddobaatan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan biyaha barafka waxaa dhammaysta abaar iyo kulayl oo sidaasoo kalaana shi'oolna u galaan kuwii dembaabay haddaba nebi ayuub wuxuu leeyahay sida dadka kale qabriga u tegi maayaan mararka qaar laakiin waxay u muuqataa in caddaaladda laga masaxay noloshooda wuxuu haatan ayuub eegayaa waxa lagu hayo isagoo rumaysan inaannu xumaan sidaas u weyn oo keenta ciqaabtii la marsiiyey aannu gelin waa nin jirran oo sabool ah oo wuxuu arkayaa kuwa shar leh oo aan balaayo qabin sidiisa oo kale wuxuuna leeyahay waxyaabaha ceenkaasi oo kale ah ma garan oo maxaa aniga keliya sidaas laygula macaamiloonayaa haddaan cutubkan oo isaguna aannu soo koobnay oo qadar aayada ah kala soo baxnay aannu soo gunaanadno ayaannu haatanna eegaynaa aayadda shan iyo labaatanaad waxaana ayuub hadalkiisii uu ku soo gunaanadayaa oo uu leeyahay sida tan oo haddayan saas ahayn yaa igu caddayn kara inaan beenlow ahay oo hadalkaygase yaa ka dhigi kara wax aan waxtar lahayn ayuub saaxiibadiis waxba caawimaad ah uma aysan geysan waxaanay gaarsiiyeen heer uu eego dadka kale oo uu aad iyo aad u sii cawdo haddaba waxaan marar badan maqalnaa dadka oo leh maxaa waxaan iyo waxaan ilaah iigu sameeyey ayuubna isla sidaas oo kale ayuu u cabanayaa marka xubeero laga dhigay oo jidhkiisiina cudur lagu soo dejiyey wuxuu haatan leeyahay waxaan garanayaa kuwo badan oo shar ah sidanna loolama macaamiloon maxaa haddaba aniga sidan laygula macaamiloonayaa dad badan baa la mid ah nebi ayuub laakiin waxaa farqiga keenaya nebi ayuub ilaah buu rumaysad ku qabaa inkastoo aqoontiisu ay xilligan xadidan tahay waa marka dhibaatooyinkan oo dhani ay ku dhacayaan oo welibana jidhkiisu itaalka daran yahay ninnana aannu u arxamaynin weliba waxaa ku kacay kuwii dad ugu dhowaa oo waxay leeyihiin ilaah baa ka aarsanaya nebi ayuub waxaannu haatan soo gaarnay cutubka shan iyo labaatanaad ee kitaabkii nebi ayuub waxaana haatan qaadanaya hadalka bildaad waa markii ugu dambaysay oo uu bildaad hadlo markan hadalka ku sii dheeraan maayo oo wuu soo koobayaa waxaanan isleeyahay bildaad xitaa ifafaalo wanaagsan baa u soo baxay waa nin waxgarad ah oo wuxuu isleeyahay haddii nebi ayuub dembiile yahay maxaannu ula soo khushuucin hadalladii aynu kula hadalnay waxaa ka yaabiyey in ayuub weli uu ku adkaysanayo daacadnimadiisa bildaad wuxuu ahaa nin caadada iyo dhaqamada raaca dadka caynkaas oo kale ah waxaannu leennahay waa kuwa xeerbeegtida ku dhaqma waxay haystaan maahmaahyo iyo murti habaysan oo ay hadallada ku bilaabaan qofkii ay garan waayaan oo hadalkoodana aan maqal way u maahmaahayaan oo waxay ku leeyihiin waano abuuris baa ka horraysay waxay ka wadaan qofkaasi wax kasta ee aad u sheegto ka dhaadhici maayaan waayo sidaas baa loo uumay haddaba fikirro cusub iyo dhaqamo cusub iyagu la iman maayaan waxay doonayaan inay fikraddooda qalloocan wax ku daweeyaan haddaba fikirro cusub iyo dhaqamo cusub iyagu la iman maayaan waxay doonayaan oo qura inay fikradahooda qalloocan wax ku daweeyaan haddaadan qaadanna waxaad tahay nin doorsoon bildaadna sidaas buu u arkay nebi ayuub haddaba fikirro cusub iyo dhaqamo cusub iyagu la imaan maayaan waxay doonayaan inay fikradahooda qalloocaan wax ku daweeyaan haddaadan qaadanna waxaad tahay nin doorsoon bildaadna sidaas buu u arkay nebi ayuub laakiin haatan wax baa iska beddelay oo waxaa ka yaabiyey in nebi ayuub weli uu aad iyo aad u soo indhacad yahay oo uu leeyahay war anigu sidaad i moodaysaan ma ahi ninkan la yidhaahdo bildaad waa nin ku dhaqma xeerbeegti oo waa nin shuruucyo iyo dhaqamo ku shaqeeya waa nin ay la tahay in ilaah sharci iyo dhaqan hore uu ku socdo haddaan markii ugu horraysay idiin bilowno cutubkan shan iyo labaatanaad waxaannu eegaynaa baalka lix boqol laba iyo toddobaatan ee axdigii hore aayadaha kow ilaa labo waxaana qoran sida tan markaasaa bildaad oo ahaa reer shuuxii u jawaabay oo wuxuu ku yidhi dowladnimo iyo cabsiba isagaa leh oo meelihiisa sarena nabad buu ka dhigaa ninkan bildaad ah aragti sare ayuu ilaah ka haystaa waana wax wanaagsan weli horay buu u socdaa oo wuxuu leeyahay sida ku qoran cutubka shan iyo labaatanaad aayadda saddexaad sida tan ciidamadiisu ma tiray leeyihiin oo yuu yahay kan aan iftiinkiisu ku soo bixin marka la soo gaabiyo wuxuu bildaad leeyahay oo ninna kama qarsoona kulaylka qorraxdiisa taasina waa run oo waxaa laynoo sheegay in dhirtu ay cuntadeeda qorraxda ka samaysato xitaa haddii ay ku yaalleen cerifyada dhulka oo lagu yaqaanno qabow zaa'id ah haddaan horay idinku sii wadno aayadda shanaad waxaa ku qoran sida tan bal eeg xataa dayaxu hortiisa nuur kuma leh oo xidiguhuna hortiisa daahir kuma aha wuxuu ula jeedaa in marka ilaah la eego wax kastoo kale aanay qiimi lahayn haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa cutubka shan iyo labaatanaad aayadda lixaad waxaana qoran sida tan inteebuu ka sii liitaa nin dirxi ahu iyo bini'aadmiga dirxiga ahu
adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomary bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarriyow masiixow salulawihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin